waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali mid ka mid a fiidiyoyadii ugu dambeeyey oo ka soo baxa kooxda isku magacowda dowladda islaamiga ayaa ku baaqay inuu shahiidayo qof kastoo diyaar u ah inuu dilo kuwa ka soo horjeeda rabshadaha ama dagaalka diinta loo sababeeyo sheekh shaydi al sulemaan oo ku sugan sydney ayaa sheegay inuusan la yaabin in isaga lagu soo diray fiidiyowga isagoo weliba si shakhsiyan ah loogu hanjabayo fariintaydu weligeed isku mid ayay ahayd waana sii wadayaa inay sidaa ahaato cidna u joojin maayo kana leexan maayo waxaan weligay sheegayey waana sii wadayaa inaan dhaho in kooxda ises ay tahay koox diimeed khaldan sidaas ayaan odhan doonaa mustaqbalkana fiidiyowgii u dambeeyey oo ay soo saareen ayaa caddayn u ah buu yidhi inaysan matelin muslimiinta caalamka dadka ay dhibka ku hayaan waa muslimiin gaar ahaan muslimiinta suniyiinta taariikhdooda ayaana caddayn u ah muslimiinta ay dileen cid kale oo tiro intaas la eg dishay ma jirto sheekhan ayaa la shaqeeya dhallinyarada si uu uga duwo faldambeeyeedyada uuna wanaagga ugu sheego wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in maadaama ay kooxda i s isaga beegsanayso ay calaamad u tahay inuu howl fiican hayo waan ka hadlay waana ka soo hor jeestay kooxda i s casharo badan oo aan bixiyey ayaa ku jira youtube-ka anoo sidoo kale goobo badan oo kalena ka hadlay casharadaasna waxaan kaga soo horjeeday kooxda i s waana arkaa sida dadku u daawadaan casharadaas oo boqolaal kun oo qof ayaa ka soo jawaabtay waxaad kaloo arki kartaa isbeddelka bulshada ku dhacay isbeddel weyn ayaana ku dhacay marka dadku way dhagaysanayaan fariinteenna fiidiyoga i s oo labaatan iyo shan daqiiqo ah oo ay ku jiraan waxyaalo naxdin leh ayaa hadda laga saaray youtube-ka waxaana lagu tilmaamay oo farta lagu fiiqay culummo adduunka oo dhan joogto muslimiina oo kooxdani ay doonayso in la laayo waxaa fiidiyowgan ka muuqda muuqaallo naxdin leh iyo dhiiragelin ah in kooxdani ay ku dhiiragelinayso taageerayaasheeda inay tallaabo ka qaadaan madaxda iyo hogaamiyaasha muslimiinta ee ka soo hor jeesta kooxda i s dhiigoodu waa ka wasaq badan yahay kan hay-adaha sirdoonka iyo basaasiinta waxaan ku dhaaranayaa in dilkoodu ka fiican yahay inaad disho boolis greg barton oo qabiir ku ah siyaasadaha islaamka ee caalamka kana tirsan jaamacadda deacon wuxuu sheegay in fiidiyowgan uu qeyb ka yahay istaraatiijiyada ballaaran ee kooxda i s ay ku dhiiragelinayso weeraro yaryar oo hal qof uu qaado maadaama kooxdan mintidiinta ay meelo badan lagaga qabsaday dagaalka ciraaq iyo suuriya inay shakhsiyaad fartaa ku fiiqaan oo isku dayaan in dad u soo baxaan oo weerar geystaan waa waxa ay is ku fiican tahay marka waxaan ka fili karnaa labada kun iyo toddobiyo tobanka iskudayo noocaas oo kale ah dhankiisana sheekh shaydi ayaa sheegay inuusan welwel ka qabin hanjabaadaha laakiin inkastoo uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in hay-adaha ammaanku ammaankiisa ilaalinayaan haddana wuxuu sheegay inuu taxadar dheeraada muujin doono inta uu ku jira howl maalmeedkiisa waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali